gaashaanle maxamed saleebaan abiikar oo ahaa taliyihii ciidamada sida gaarka u tababaran ee gorgor ayaa ugu dambeyn maanta muqdisho lagu aasay ehelada maxamed ayaa afartii maalmood ee lasoo dhaafa ka biyadiiday in la aaso wuxuuna marxuumka ku jira tallaajad aaska maanta wuxuu ka dhacay isbitaalka xoogga waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar ducaale islow taliyaha ciidanka xoogga dalka taliyaha booliska iyo saraakiil ka socotay taliska tababarka turkisom ee muqdisho dadkii ka qaybgala aaska waxay sheegeen maxamed inuu ahaa nin dhalliyaro ah oo door wanaagsan ka muuqday marka la eego howlgallada ciidamada gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran maxamed ayaa qayb ka ahaa saraakiishii hogaaminaysay howlgal al-shabaab lagala wareegay deegaano hoos yimaada gobolka shabeellada hoose waxaana si gaara loo dul istaagay ow dhegle maxamed salebaan abiikar waxaa lagu toogtay jimcihii hotelka naasaha blowtu albaabkiisa hore waxaana toogashada geystay ilaalada hotelka taliska ciidanka booliiska soomaaliya oo la hadla v o e-da kol hore waxay sheegeen inay gacanta ku hayaan dadka dilka geysta baaritaanna uu socdo ilaa aasahay maxamed waxaa door wanaagsan ka qaatay odayaasha dhaqanka muqdisho waxayna maalmihii lasoo dhaafa ku dadaalayeen sidii loo aasi lahaa marxuumka kadibna looga hadli lahaa sida waxu dhaceen sida iyo xaqiijiyeen odayaasha dhaqanka ee muqdisho dadaalkan ayaa ugu dambeyn lagu guulaystay in la aaso gaashaanle maxamed saleebaan abiikar cabdulqaadir okey v o a muqdisho